suuqa magaalada jowhar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayaa sar u kac ku yimid qiimaha brisbarowga kaasi oo ka baxaa dalka gaar ahaan gobolkan shabeellaha dhexe ganacsatada ayaa sheegay in korarka qiimaha uu sababay qarashaadka gaadiidka oo kor u kacay dalabka bariiska oo batay kadib markii bulshada ay fahmeen in bariiska dalka uu ka waxtar badan yahay bariiska laga keeno dibadda bariid caddaanka ganacsadaay hadda waxaa joogaa soddon iyo labo doolar koras u kacay bariiska mar hor lix boqol iyo labaatan oo aad sagaal boqol iyo konton oo maraa dhoorkiis bismillahi raxmaan raxiim magada ciidi waa ismaan cali caalan ku dhashtay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada banaaney waxaan ka ganacsadaay bariiska dalka ama bariiska joor qaymihiisana waxau maraa soddon iyo laba doolar maciishadda hadda aada wanaagsan yahay bariiska oo joor laga dabco ganacsigiisa waa heerkii ugu sareeya ayaau maraa waa fiican yahay ebilkii hore waa hooseeyey laakiin labadan isbuuc qiimo aad u fiican ayaa la kala iibsado bariiska joorow ka soo go'a beeraha lagu beeraha joor ku yaala laga tabcaa xamar ilaa iyo gaalkacay ilaa iyo boosaaso ilaa iyo garow ayaa loo iibgeeyaa laakiin joorow ka baxa bismillaah magaceedu waa muni xuseen khaliif xasan bariiska ah waa ka ganacsadaa waxaa ka soo qaadaa warshadda mootaa soo saaraa halkaanaan ku deegtaa qiimihiisa loorka waxaan ka soo bixinaa soddon iyo kow doolar labaatan kunaan gadaa kiilada walaa xilligii hore oo fiicnaa jiro oo raqiiska ahaay haddana maadaama shaqadayna ay tan noqotay waan safraynaa intii oo haddana dalga kale oo ka soo go'aayo magaceega waxaa waaye faashiikh qaboobe bariid caddaanka ganacsadaay hadda waxaa joogaa soddon iyo labo doolar koras u kacay bariiska waxa ma laha ganacsata fiican meeshaa ma taalo bariiska qaaliyaas nuunoqonakan waxaan gadoohaynay labaatan waxaasaan ganacsanaay assalaamu calaykum waraxmatullaahi mar hor lix boqol iyo labaatan oo aad sagaal boqol iyo konton oo maraa dhoorkii anaga inta la ku koobeysanaay raashin ingurlee karaasarnaa beeraha oo jowhar dhexdiisa ku yaalo baadiyaha aa lagu dacbaa bariis caddaa la dhahay
sar u kaca brisbarowga ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe ay dadka ku nool jowhar ay aada u isticmaalayeen ayna fahmeen waxtarka uu leeyahay ayaa tani waxa ay dhiirigelin u noqonaysaa beeralayda si ay u sii kordhiyaan tacabka dalagga bariiska